barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laantaafka soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga v o a somaali com
duhur wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal waa isniin waana toddobiyo labaatanka bisha august sannadka laba kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idin kala socodsiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwa
qodobadaad ku dhegaysan doontaan idaacadda duhurnimo waxaa ka mid ah tartan kubadda cagta ah oo ay ka qayb gelayaan ku dhowaad laba boqol oo dhallinyaro ah oo lagu qabanayo magaalada gaalkacyo tartankan anaga muhiimadda aan ka lehna waxa ay tahay in la sameeyo dhallinyarada isdhexgal bulsho waxaan rabnaa in loogu qaado horumarka iyo nabadda iyo xirfadda kubadda cagta ee deegaanada galmudug taas oo runtii dhallinyarada ka saacideysa inay joojiyaan dhibaatooyin badan oo dhallinyaradu waxawaa gacmada ku kasbadaan sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin ku saabsan dhallinyarada iyo wax akhriska
inta barnaamijka uu socdo waxaan ka marnayn dhinaca heesaha maantana waxaan idiin soo xulnay
weynaha uunbaa laga baqaaya wadkunbaan waababeynayne jacayl wax buu noqdaa waa codka fanaanada farxiya fiska dhegaystayaal idaacadda intaan ku guda jirno aad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaarahaad maqli doontaan hase yeeshee marka hore ku soo dhowaada warkii dunida wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax uu ka dhacay xaafadda hodan gaar ahaan agagaarka warshadii hore ee caanaha qaraxan ayaa la sheegay in lala beegsaday baabuur ay la socdeen ciidamo ka tirsan nabad sugidda soomaaliya warar dhinaca amniga ayaa sheegaya in ay dhinteen askar sidoo kalena ay kuwo kala dhaawacmeen wixii wararee soo kordhana idaacadaha iyaga soo socda ayaad ku maqli doontaan
guddi gaar oo ay qaramada midoobey u xilsaartay baarista dhibaatada muslimiinta reer royinga lagu hayey ayaa ku eedeeyey milatariga mayanmar inay geysteen gaboodfallo dhowr ah intii lagu guda jiray howlgallo ka dhan ah qoomiyadaasi muslimiinta sanadkii lasoo dhaafay waxay guddigaasi sheegeen in ujeedku uu ahaa xusuuq ayna ku baaqayaan baaritaano caalamiya si loo maxkamadeeyo jenaraaladii hogaaminaya ee ciidamada war uu guddigaasi ka soo saaray isniinta maanta xarunta qaramada midoobey ee jeneva ayay ku baaqeen in taliyaha ciidamada myanmar genaraal min aunglang iyo shan kale oo saraakiisha ciidamada ka tirsan loo soo istaajiyo maxkamadda eedeymo la xiriira xusuuq dembiyo ka dhana bini'aadanimada iyo kuwo dagaal
door wacana wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta magaalada gaalkacyo waxaa dhowaan ka furmaya tartan ciyaaraha degmooyinka maamulka galmudug oo ay ku tartami doonaan lix degmo oo maamulkaasi hoostaga tartankan oo la filaya inay kasoo qayb galaan ku dhowaada laba boqol oo dhallinyaro ah ayaa agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha galmudug cumar maxamed guure oo u warramay waryaha v o eda gaalkacyo cabdiwaaxid macalin isaaq uu sheegay in muhiimadda ay tartankan ka leeyihiin ay tahay inay dhallinyarada u sameeyaan isdhexgal islamarkaana ay sare u qaadaan horumarka iyo nabadda waxaana ugu horreyn ba agaasima cumar sharaxaya degmooyinka ay qorsheeyeen inay ka soo qayb galaan tartankaasi haddaba degmooyinka a qorsheen waxaa ka mid ah caasimada galmudug ee dhowsamareeb sidoo kale waxaa ka qayb galaya degmada gaalkacyo caabudwaaq balambal cadaado iyo hobyo lixda degmo oo runtii aan rajeynayno inay yihiin degmooyinka hadda barnaamijka ka qayb qaadan karaa dhammaantood hadda waxay ku sugan yihiin magaalada gaalkacyo way soo xaroodeen laba maalin u dambeysay ay soo galeen degmadii ugu dambeysay xalay saqdhexe ayaan soo dhaweyna ee hobyo alxamdulilah si seefaada magaalada ku joogaan waxaa soo dhaqamaqaabad u dambeysay xafladii furitaanka oo la rajeynayo inay xilliga u dhow ay dhacdo tartankan anaga muhiimadda aan ka lehna waxa ay tahay in la sameeyo dhallinyarada isdhexgal bulsho waxaan rabnaa in sare loogu qaado horumarka iyo nabadda iyo xirfadda kubadda cagta ee deegaanada galmudug ee, taas oo runtii dhalinyarada ka saacideysay inay joojiyaan dhibaatooyin badan oo dhalinyaradu waxaway gacmahooda ku kasbadaan oo ay kamid tahay dhalinyaradu inay dalkii ka tahriibaan sidoo kale in dhalinyaradii ee, ay ku biiraan kooxaha ee, dhibaatada ka geysta dalka waxaan rajeynaynaa insha allahu ee, tartankan oo ay ka qeyb qaadan doonaan ku dhawaad laba boqol dhalinyaro iskugu imaan doonto sidoo kalena la filahay inay fiirsadaan ee, maalin kasta galab kasta usoo shaqo tagaan in ka badan ee shan kun oo dhalinyaraha garoonka cabdullaahi ciise marka xaggaas waxa ay ka dhigan tahay in runtii la sameeyey event weyn oo muujinaya ee runtii in dadku ay gaareen ee isku filnaansho iyo horumar ee tan waa dhacdadii u weyneed ee galmudug ka dhacda inta la xasuusto ee waana dhacdadii u weyneed runtii ee oo inka badan laba boqol dhalinyaro ah ay degma martigelinayso oo runtii qarashkeeda dhammaantood iyadoo ay bixinayso oo ah isku tashi sportis ee tan waxay qeyb ka tahay runtii ee horumarada sportska dalka jira halkan aniga waxaan doonayna waxa ay tahay ciyaaryaha ciyaartooyda ee runtii meeshan wacdalaha kusoo bandhigi doonaa waxay qeyb ka noqon doonaan ciyaaraha heer gobol heer degmo heer state ilaa heer qaran waa ognahay ee tusaale ahaan qaranka soomaaliya kale ciyaartooydiisa waxaa laga xulaa ee magaalada muqdisho kaliya taas waxaa ka hoosgelay waxa ay tahay ee horumarka sports ee gobolada oo hoos ah marka haddii goboladii iyagu issoo kor qaadaan runtii oo sports iyo dhacdooyin badan ay sameeyaan halkaas waxaa kasoo muuqanaya ciyaaryahaano laga yaabo inay ka muhiimsan yihiin kuwa hadda noo aada oo qarankeena kor u qaadi kara aada mastaa egasme ee muhiimadda ee ka sokow qabashada koobkan degmooyinka deegaanada dowlad goboleedka gaar ahaan degmooyinka hadda sida aada sheegtay gacanta dowlad goboleedka ku jira ma jirtaa muhiimad kale oo gaara oo laga leeyahay marka laga yimaado isdhexgalka iyo dhalinyarada in halkaa isbarasho ballaaran ay ka helaan runtii ee, dowladdan galmudug hadafka weyn oo aad hiigsanaysaa waxa ay tahay dadku inay horumar iyo n- ay sameeyaan iyo nabad ee, waxaa la socotiin ee, bulshada galmudug boqolkii todobaatan iyo shan waa dhalinyaro marka haddii dhalinyaradii runtii ee, lagu mashquuliyo ama ay runtii nabadii fahmaan iyo horumarkii hadafkii la rabay waa la gaaray anaga hadafkeena koowaad wuxuu u yahay marka hore bulsho ahaan bulshada qalbiyada in la dhiso in lagu dhiso sports waxa loo yaqaano ee, sidoo kale hadafyada aan ka lena waxaa ka mid ah in aan ka qeyb qaadano ee, waxaa dhowaan la dhici doona koobka maamul goboleedyada oo bisha labiyi tobnaad ka furmi doona magaalada muqdisho si aan rajeynayno ee, koobkaas in la- sidoo kalena u diyaargarowno oo runtii aan muujino in ee, ciyaaryahaano tiyo leh meesha nooga soo baxaan hadaf ka mid a waaye ee, waxaana runtii i- i- hadafka ugun uu yahay in la helo nabad dhalinyaradu in nabadda ka shaqeeyaan ee, laba kulan oo hore ama laba goor oo hore oo ciyaarihii gobolada lagu qabtay magaalada muqdisho ee, waxaa ee, dhalinyarada isboortiga ama bahda isboortiga deegaanada galmudug ay idinku dhaliilayeen in ciyaartooydii matalaysay ee, dowlad goboleedka galmudug aysan ahayn ciyaartooy deegaanada laga xulay marka hadda ma isleedihiin dhaliishii dhalinyarada idiinsoo jeedinaysay ee, waa laga gudbayaa oo hadda la xulaya deegaanadii si ciyaartooy tayala loo helo ee, dabcan ee, dhaliisha faa-iida ay leedahay waxaa kamid ah in isbeddel la sameeyo haddii shalna ku dhaliili jiray in ciyaaryahano ka baxsan ee, ee galmudug ay u dheeleen xulka ee galmudug ee, sababtu waxay ahayd inaysan dalkan ka jirin gobolkan iska jirin tartamo sportis oo lagu xuli karo ciyaaryahano maanta ee, arrinkaas uu soo afjarmay dhammaan ciyaaryahanada matalaya ee galmudug waxaa laga xulan doonaa koobkan waxaa noo jooga hadda macalimiin iyo khubaro ee, sportis oo runtii shaqadaas noo qaban doona ee, waxaan rajeynaa insha allah eedaas insa mar dambe soo laaban doonin ee, wixii qaldanna waa saxnay ee, hadda boqolkiiba boqol insha allah waa markii ugu horeysay oo ciyaaro degmooyin lix degmo ah la qabto deegaanada galmudug weliba gaalkacyo ay martigeliso ee awoodda ay u leedahay dhinaca dhaqaalaha martigelinta dhalinyaradii ee tirada badan ee ka qeybgalaysa koobka Ee, runtii hadda ee, labadii habeen u dambeysay way ku sugnaayeen magaalada gaalkacyo dhalinyaradu ayuu ku jirana siino saaka waxaa soo kormeernay dhammaan ee, degmooyinka meelaha ay degan yihiin ee, runtii ma malayn karta siday ugu qanacsan yihiin inay ee, martigelinta loo sameeyey ee, degmada gaalkacyo runtii aada bay u mahadsan tahay isku tashi ee, muuqdii sameysay waa fahmi kartaa laba boqol oo qof qof martigelinaya in ka badan ee, shan iyo toban maalin ee, taasna runtii anaga ee, markaan soo wareysanay ciyaaryahanadii dhammaantood iyo maamulkoodiiba aad bay ugu qanacsan yihiin martigelinta fiican ee loo sameeyey tan waxaan rajeynaynaa insha allah inay ku daydaan dhammaan degmooyinka kala duwan ee deegaanada galmudug oo runtii bar- ee, sanadkan ay gaalkacay martigelin doonto laakiin sanad kasta meelaa lagu qaban doonaa waa meerto meertadaasna way soconaysaa ee cid kastana waxaa waqtiga ay martigelin doontaa waxaan loo baahanya in isku tarshi in la sameeya loo baahanya kooxda guuleysata waxa la siin doono oo abaalmarin ah Eh, runtii saa la socotid ba tartankan marku soo dhamaado koox kaalin koobaad kaalin labaad ayaa soo bixi doona labadooduba eh, waa la amaal marin doonaa waxaana amaalmarin runtii eh, xilliga qaratuurka la sameynayo lagu shaacin doono cid kasta waxay helaysaa la muujin doonaa marrab inaan kasii hordhaco laakiin eh, kooxuhu ayagoo qanacsan oo ciddii guuleystay guusheeda ku qanacsan aana horyaalka ee runtii eh, galmudug noqon doonta ayaa soo bixi doonta haduu ilaahay idmo ugu dambeyntii aduu iisoo koobaya ilaa iyo hadda wax caqabadaa oo idinka hor yimid inta ay socotay qabanqaabada ee ee qabashada koobka Eh, runtii caqabadu waa iska jiri karaan laakiin dhammaantood caqabad kasta xalkeeday leedahay hadda maanta wax caqabadana haysta ma jirto dhammaan kooxihii way ku sugayihiin magaalada gaalkacyo koobkiina waa furmi doona waxaa kaloo halkan ku sugan eh, qeybii kala duwan ee wasaaradda hadduu go-aan ahaan lahayd wasiiradii eegasimayaashii iyo bahdii sportska ee wasaaradda waxaa kaloo jooga khubaro runtii eh, sports oo nooga yimid eh, eh, magaalada muqdisho oo ayaguna naga caawin doona dhanka farsamada
agaasimaha wasaaradda dhallinyarada ee ciyaaraha galmudug cumar maxamed guure oo u warramayay wariyaha v o a cabdiwaaxid macalin isxaaq ayuu kaasi ahaa door wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa soo kordhayay tirada dhallinyarada buwaagta qoraysa iyagoo islamar ahaantaasina kusoo bandhiga bandhigyada buwaagta iyo munaasabadaha gaarka ee loo qabto waxaana taasi barbar socday tirada dhallinyarada akhriya noocyada buwaagta la qoray kuwa oo laga qoray waayaha nolosha ee ku xeeran wariyaha v o a boosaaso yuusuf maxamuud yuusuf ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada boosaaso kasoo diray suuqyada magaalada boosaaso waxaa ku soo badanaya iibsashada buugaagta ay dhallinyarada xiiseynayaan oo wax laga qoray qisooyinka sida jacaylka taariikhda tani waxa ay kor u qaadaysaa akhrinta iyo weliba kobaca maskaxda dhallinyarada halkan waa goob u gaar ah buugaagta waxaa lagu iibiyaa buugaagta noocyadooda kala duwan waxaana inta badan wax ka iibsada dhallinyaro isugu jira wiilal iyo gabdho waxaana uu mid walba uu xiiseynayaa buugga uu doonayo inuu akhriyo yuusuf xasan cali oo ka mid a dhallinyarada ku shaqaysta iibinta buugaagtan ayaan kala sheekaystay dhallinyarada iyo buugaagta ay jecel yihiin inay akhriyaan Ee, buugaagtaan ka shaqeeya buugaagta ee, manhajka dugsiga hoose dhexe iyo sare inta waa gadnaa Ee, waxbarashada qayb weyn baan ka qaadanaa magaalada ka mid ah marka ee, inkastoo hadda ee, aan jirin ee, waxa maxa maxaa la dhihi jiray asiga ee, mabacada wax daabaca oo ay adag tahay anaga taa awgeedaan u keenaa buugaagta marka ee, saas wey shaqadeena anaga dhallinyarada ee waxayna ka iibsataa ee buugaagta maxay isugu jiraan dhallinyarada waxay isugu jiraan dugsiga hoose dhexe iyo sare isugu jiraan waa dad iska danyar dad waa iyo dad kale intaba isugu jiraan dad wax haysta dad aan wax haysan iyo kuwo kaloo sheekooyin ka mid a wax kasta waa keena anaga bal waxaad iga wartaa ee maxay jecel yihiin marka dhallinyaradu inay akhriyaan oo ay iibsadaan dhallinyarada waxay aad u xiisayaan ee buugaagtan la yidhaahdo ee noveliska ee ingiriishka iyo sheekooyinka kuwaasay aad u jecel yihiin ee aysan saamaxayn ee de wax mabacada wax daabac aysan jirin sidaa awgeed maxaa qiimo ahaan marka ee ka siisaan dhallinyarada dhallinyarada alaabuug anaga hadda waxaan ka siinaa laba doolar iyo bar ilaa iyo saddex doolar inta udhexaysaan ka siinaa mar haddii aysan ee dalku aysan ka jirin ee madbacad wax daabacda idinku qaab noocay wax u daabacdaan marka anaga niyow ee waxaan ka keenaa bugaagtan horta badigeeda muqdisho ee hargeysa dhowr meel baan ka kala keenaa buugta ee hadba meesha saan meeshaan wax ka helnaa ka keenaa badigeeda ilaa buugta waa muqdisho muqdishaa lagu soo daawaca badaha ugu waaweyn meesha ku yaalaan halkaasaa hoogaa xagga ee eesiga iyo korontada iyo kuwaasaa naga jaban markaas barbar dhigto ee xilliyadii hore iyo xilligan qaabka ay dhallinyarada ay waxa u akhriyaan ma xilligii horaa fiicneed mise xilligan keebay badan yihin xilliga hore iyo hadda hadda yartan ay badan yihiin jahliga hadda hadda aad looga bahay dadka waxbarashada dib baa laga soo fahmay dadka hadda ay waxbarashada aad ugu fiican yihiin waka Bu- buugaagta misku qiima gadaan mise waa kala qiima may waa kala qiimo qaar baa toban doolara qaar baa sideed doolara qaar baa toddoba doolara qaar baa laba doolar ibarah qaar baa shan doolara qaar baa nus doolara mid waaba nooc dhallinyarada waxay aad u xiisayaan ee bugaha waadba waxay badan yihiin sheekooyinka igaalshidaadoo kale juxo wiilwaal sheekooyinka way fara badan yihiin oo ciyaalada iibsadaan sheeko caruureedka sheekooyinka jeceelka ah leyli iyo qays iyo waxaas way badan yihiin sheekooyin fara badan wey waa kaa kuwa englishkana historyga kuwa waa la gataa iyagan oo noveliska ah qaar badan oo dhallinyarada ah ayaa halkan wax ka iibsada si ay u akhriyaan buugaagta laga qoray qisooyinka jaceylka sababtay u akhriyaan ayaan weydiiyey qof walba oo ka mid ah dhallinyarada aan kula kulmay xilligay iibsanayeen buugaagtani bismillaahi raxmaan raxiim magacaygu waa keyse cabdirashiid niyow buwaagta aan aniga halkan usoo doonto waxaa weeye waa buwaagta taariikhaha een, sida sayidka een, wiilwaal axmed gurey taariikho hore ee soomaalida ay leedahay baan akhriyaa een, waqtiyadaan akhriyana waxaa weeye waa duhuradii adiga markaan shaqada kasoo baxo iyo adigu habeenkii markaa sii seexanaya intaaba waan akhriyaa niyow dadku way kala duwan yihiin dhallinyaradu dee isku wada mid maaha ninba waxuu xiiseeyaa Een, qaar waxay xiiseeyaan dee inay cashiro ahaan ay u qaataan oo buwaag waxa lagu gadaa iskoolada kuwa lagu dheganayo waa meesha lagu gadaa Een, qeyb waa kuwan ka sheekeeyay jacaylka sheekooyin iska frictionka kuwan sheekooyinka dee iska malaawaalka oo lagu gadaa iyagana meesha waa lagu waa- waa- dhallinyaradu ay gadataa dhallinyaradu saasay u kala duwan yahay ninba dee choicekiisa iyo wuxuu yahay buu meesha usoo doontaa iyo waxaa weye- iyo xagga jacaylkana waan taageeraa oo hadda waxaan agtaanahay boog leeraah leele iyo qays oo inta badan arrimaha jacaylka aad aga hadla baan hadda iibsanaya dadka baana waxay ka shekeeyaan dadkii hore waxay naga shekeyn jireen eh, jacaylka wuxuu lahay iyo boogan wuxuu ku saabsan yahay marka aniga waxaanba ka dhoorbida in dadka aan dhegeysto inaan boogaana soo iibsado oon akhriyo oon bejbej u daba galo si aan u ogaado jacaylkan iyo magacan aadku khaaliga siduu ku yimaaday inaan dabagala baan u gatay yuusuf maxamuud v o e boosaaso
waa hagaag dhegaystayaal yuusuf maxamuud aad iyo aad ayuu mahadsan yahay oo warbixintaasi inoogu soo diyaariyey magaalada boosaaso haatanna magaalada muqdisho war degdego naga soo gaadhay dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in magaalada muqdisho booqasho rasmiya uu ku yimid taliyaha nabad sugidda dalka suudaan saalax cabdalla maxamed saalax isagoo kulan la yeeshay taliyaha nabad sugidda soomaaliya xuseen cismaan xuseen wara dhinaca amniga ah ayaa v o a u sheegay in suudaan ay fulin doonto qorshe lagu tababarayo sirdoonka soomaaliya oo ay maalgelinayso dowladda qatar
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
door wanaagsan dhegeystayaal halka aad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a gordhow ciyaarihi ayaad maqli doontaan dhinacii heesaha haddii aynu jallacno markan fanaanada farxiya fiska ayaan idin soo qabanaynaa iyo heeseedii jaceyl wax uu noqdaa
waa hagaag oo wadnaha waxbaa ka maqan lurkiiyo warwarka ku badan waa codka fanaanada farxiyo fiska dhegeystayaal haddaynu intaasi kaga soo gudubno haatanna ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya jamaal axmed cismaan
aad baad umahadsan tahay sharwaac dhegaystayaal haddii aynu ku horrayno horyaalka dalka ingiriiska kulamo xiise badan ayaa shalay dhacay iyadoo maantana uu kulan kale oo xiise badan uu dhici doono kaasoo indhaha lagu hayo haddii aan idin dulmaro qodob- kulamadii shalay dhacay naadiga kubadda cagta chelsea ayaa guul ay ku maxruugtay waxay ka gaartay naadiga kubadda cagta newcastle united kadib markii labada kooxood ay ku ciyaareen gegada st james park laba gooli gool ayay naadiga kubadda cagta ee chelsea ay ku badisay iyadoo daqiiqadii toddobaatan iyo lixaad goolkii ugu horreeyey baa la dhaliyey oo ahaa rigoore aiden hazard ayaana goolwadaha kooxda kubadda cagta ee newcastle dabadhaafiyey waxaase barbareeyey ciyaaryahanka jasolo daqiiqadii siddeetan iyo saddexaad ha yeeshee waxaa rigoore marka gool iska dhaliyaan dhehe ciyaaryahanka yedlin daqiiqadii siddeetan iyo toddobaad ciyaartu ay ka harsan tahay wax ka yar saddex daqiiqo kulamada kale ee dhacay naadiga kubadda cagta crystal palace ayaa guuldaro kala kulantay watford laba gool iyo gool ayaana lagu awudroonaaday fulham iyo banley afar gool iyo laba gool naadiga fulham ayaa ku awudroonaatay horyaalka naadiga liverpool oo goor hore sii badisay ayaa hogaaminaysa sagaal dhibcood ayay leedahay farqi goolasha ayay kaga horeysa chelsea iyo watford oo min sagaal dhibcood sidoo kale leh saddexdii kulan ugu dambe ugu horreeyey ee horyaalka la dheeleyna ay wada badiyeen manchester united ayaa maanta waxay martigelin doontaa naadiga tottenham hotspur dhinacayo dalka talyaaniga kulamo xiise badan ayaa sidoo kale dhacay spal waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga barma calcio fiorentina iyo kiba veronana lix gool iyo gool ayaa naadiga kubadda cagta fiorentina ku awdroonatay caleri iyo saswal laba iyo laba ayay ku kala baxeen ferson iyo bologna wax goola laiskama dhalinin halka janaway embolina laba gool iyo goola naadiga janowa ay ku awdroonatay inter ayaa mar kale la hor istaagay in ay guulaysato ciyaaryahan berisic iyo devridge ayaa laba gool u dhaliyey naadiga kubadda cagta inter milan daqiiqadii ugu horreeyey ee ciyaarta qaybtii hore inta lagu guda jiray ha yeeshee naadiga torino ayaa qaybtii labaad iyaguna laba gool dhaliyey ciyaartana ka dhigay laba iyo labo daqiiqadii loogu talagalay udineza waxa ay gooli waxba kaga adkaatay naadiga kubadda cagta ee zamdoria horyaalkaasi waxaa hogaaminaya juventus oo saddexdii kulan labadii kulan ugu horreysay badisay farqiga goolashana saddex ku wada napoli iyo spal ayaa sidoo kale min lix dhibcood iska leh maanta roma iyo atlanta ayaa dhiri doona dhinacaya dalkaasi spain haddii aynu jaleecnana esbanyol ayaa guuldaro laba gool iyo waxba duldhigta naadiga valencia khirona iyo real madrid afar gool iyo gool naadiga real madrid ayaa ku awdroonatay sevilla waxay ka adkaatay naadiga sevilla andhehe waxay la dheeshay naadiga valreal oo wax gool laiskama dhalin ciyaartaasi eberi eber ayay ku kala baxeen maanta waxaa dhiri doonaa naadiga levente iyo saltavigo atletico bilbao iyo naadiga hoska ayaa wada dhiri doona real madrid ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa dhinaca farqiga goolasha ayayna kaga hogaaminaysa naadiga barcelona oo min lix dhibcood ay iska leeyihiin waxyaabaha kusoo kordhaa kulamada kale ee dhici doona barnaamijyadan ciyaaraha soo socda ayaad kaga bogan doontaane xubinta ciyaarahana halkaas haynoo joogto
aad iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay wariyahayaga jamaal axmed cismaan oo wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha inala socodsiinaya haatanna haddii aynu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha waxaa haatanna aynu dhammaan ku wada nasan doonaa codka eeba naxariistay jannaa ka waraabiya fanaanka yaasiin axmed digfer
Kuna wada
fanaanka yaasiin axmed digfeer ayaa ku luuqeynayey rabin xilsijan ha ka waraabiya idaacaddeenna iyo duhurnimada barnaamijka dhallinyarada maanta ayayna qayb ka ahayd kuna soo gebagabeynaynaa heestaasi cabdixakiin maxamuud shirwax iyo anigoo jamaal axmed cismaan ayaa nala socodsiinayay tan iyo afarta galabnimo inta aan ka gaarayno waxaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo
Thank you.